العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا maanta oo ah sideedda bisha muxaram sanadka kun afar boqol iyo saddexiyo soddon waxaa ballankeennu ahaa inaynu dib u bilowno darsigii kitaabka saxiixu albukhaariga maanta biidni illaahi tacaala waxaynu ku furfuran doonaa darsigeennan kelmad ku saabsan xadiid ka mida axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi oo ay ku sugan tahay dhiirigelin fara badan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka muuminiinta uu ku dhiirigelinayo inay xaadiraan xalaqaadka cilmiga kuwa lagu baranayo qur'aanka iyo kuwa lagu baranayo culuumta kale ee sharcigaaba waa xadiidu abi hurayra fii saxiixi imaami muslim xadiidku waa dheer yahay laakiin inta dambe ayaynu soo qaadan doonnaa oo xooge aynu isku waanin doonnaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam maa jalasa qowmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaaba allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim aلsakiina wagashiyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah waman baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh hada alxadiid waa xadiid cadiima aada iyo aada u weyn waxaa xadiidkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay dadka fadhiista guri ka mida ilaahay subxaana wa tacaala guryihiisa walmaqsuud bibuyuut illahi huna almasaajid buyuutullahi halka waxaa looga jeedaa masaajidda dadkaasi oo sababta ay u fadhiisteen ay tahay annahum yatluuna kitaaba allah ay yaqra'uunahu ilaahay kitaabkiisa ayay akhrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum qur-aanka waanay barayaan waanay baranayaan waanay iska saxayaan way iska dhegaysanayaan way ismaqashiinayaan dadka ay sifadoodu sidaa noqoto afar abaalmarinood oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinayo ayuu rasuulku xadiidkan ku sheegay abaalmarinta koowaad waxay tahay nasalat calayhim asakiina abaalmarinta labaad waxay tahay khashiyathum alraxma abaalmarinta saddexaadna waxay tahay xafathum almalaa'ika ta afraadna waxay tahay dakarahum allahu fii man cindah intaa dabadeed buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku waxa ay ku kala dheeraynayaan ee ay ku kala derajo sarraynayaan ee qaarkood inay jannada galaan qaarna geli waayaan qaar inay derajo sare ka galaan qaarna mid hoose sababu noqonayaa inuu yahay iimaankiiyo camalka saalixa ah ee aanu ahayn nasabkiiyo abtirsiinta waman baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu hada alxadiid waxaa ku jirta fawaa'id fara badan wuxuu xambaarsan yahay waanooyin xeel dheer awalan waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan fadlu tacallumi alcilmi asharci wamaa fii talabihi min almaxaasini waalmanaaqibi waalma'aafiq fadliga uu leeyahay cilmiga oo la dalbo cilmiga sharciga cilmu alkitaabi waasunna wma yusaacidu calى taxsiilihi min alculuumi اlأkhra cilmiga kitaabka qur'aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo culuumta kale ee qofka ku saacidaysa arrintaasi ammaanta qofku uu ku helaayo iyo fadliga iyo hawaabka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa uu kaga helaayo ma jalasa qowm majlisan yatluuna kitaaba allahi wayatadaarasuunahu baynahum waxaa si gaara weliba xadiidkan uga hadlay fadlu tacallumi alqur'aan barashada qur'aanku fadliga ay leedahay waxaana qur'aanka barashadiisa fadli ugu filan inuu qur'aanku yahay kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala yatluuna kitaaba allah waalmaqsuudu bikitaabi llahi bikitaabi illaahi hunaa kalaamu ullah kitaabka ilaahi halka waxaa looga jeedaa kalaamka ilaahay baa looga jeedaa oo kitaab oo ilaahay loo idaafeeyey oo kalaamkiisa looga jeedaa in fara badan bay ku soo aroortay fi lqur'aani alkariim fii axaadiidi الnabiyi calayhi afdal الsalaati watasliim waxaa qur'aanka barashadiisa fadli ugu filan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay dadkaba ka u khayr badani inuu yahay ka qur'aanka barta dadkana bara kama fii saxiixi اlimaami اlbukhaari min xadiidi cuثmaan bni cafaan ana الnabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaal khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinku khayr badan buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka qur'aanka barta man tacallama alqur'aan tacallama tilaawatahu wa tacallama macaaniihi wa tafsiirahu wa axkaamah ka barta qur'aanka akhrintiisa ka barta macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo axkaamta qur'aanku uu xambaarsan yahay wa hada alxadiid huwa aladii xamala bacda asalaf cala aljuluusi litacliimi alqur'aan xadiidkaasi waxa uu ku xambaaruu sabab ugu noqday salafka qaarkood inay u fadhiistaan subax kasta bacda salaati alfajri inay qur'aanka dadka ay baraan qaala abu cabdiraxmaan asulami wahuwa min altaabiciin raximahu allahu tacaala hada aladii aqcadanii maqcadii hada xadiidkan baa halka ay fadhiisiyey buu yidhi xadiidkaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu kaana yajlisu fi lmasjid wayucallimu naasa alqur'aan min cahdi cuhmaan bni cafaan ilaa waqti alxajaaj ibni yuusuf saadka ayuu fadhiisan jiray bacda salaati alfajri oo qur-aanka ayuu dadka u dhigi jiray laga bilaabo wakhtigii cuhmaan ibni cafaan ilaa xajaaj ibnu yuusufkii mufsidka ahaa uu madax uu noqday intaaba dadka qur-aanka ayuu barayay waxaana igu kalifay buu yihi fadhiga noocaasoo halka ay fadhiisiiyey xadiidka cuhmaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu qofka qur-aanka barta dadka bara oo ku camal fala ilaahay baa subxaana wa tacaala rafcinaya oo darajiye sharaf u yeelaya fi dunya waalaakhira kama fii saxiixi muslim min xadiidi cumara radia allahu canhu in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan dad buu kor ugu qaadaya waa kuwa bartee u soo jeesta ee dadka bara gaadhsiiya kor u qaadistiisa ka qayb qaata qaar kalena ilaahay subxaana wa tacaala mowqif salbi oo xun oo kitaabka qur-aanka ay ka istaageen sababtii ayuu ilaahay dulaynaya hoos buu u dhigayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay oo la akhriyaa sida xadiidan ku xusan yatluuna kitaab allah yaqra'uuna kitaab allah akhrinta la akhriya qur'aanku waxay leedahay fadiila cadiima ayay leedahay oo waxa uu inoo tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in uu sabab u noqonayo qofku jannada inuu galo weliba derajo sara uu ka galo kama fii sunani alimaami tirmidi ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal yuqaalu lisaaxibi alqur'aani yowma alqiyaama iqra' wartaqi waratil kamaa kunta turatilu fi اddunyaa faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa wuxuu leeyahy rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qofkii qur-aanka akhriyi jiray aladii kaana yusaaxibu اlqur'aan wayatluu waxaa lagu odhanayaa yowma alqiyaama jannada fana oo kor oo qur-aanka akhri oo u tartiili sidaad u tartiibin jirtay mansilada iyo derajada aada jannada ka gelaysaa waa halka aayadda u dambaysaa ay kaaga dhammaato marka waa inaynu u soo jeesanno qiraa'at alqur'aan oo qofka muslimka gaar ahaan qofka taalibulcilmiga qofka daaciya ila allahi subxaana wa tacaala waa inuu lahaado laabudda an yakuuna lahu wirdun min alqur'aan ama miduu ku tukado habeenkii ama miduu akhriyo oo wakhtiyada ama salaadaha ka hor ama salaadaha kadib intuu ilaahay subxaana wa tacaala guryihiisa oo masaajidda la fadhi uu fadhiisto inuu qur-aanka akhriyo waa inuu lahaado weeyi markaasuu ka mid noqonayaa kuwa xadiidkan lagu xusay yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum tilaawada waxa iyaduna raaca oo xadiidkani fadiilo u sheegay tadaarus alqur'aan tadaarus alqur'aan waxaa soo gelaya an yucallima annaasu bacdahum bacdan alqur'aan barista dadka qaarkood kuwo kale ay barayaan qur-aanka waxaa fadiilada xadiidkan lagu sheegay helaya mucallim alqur'aan qur-aanka dadka baraaya waxaa kaloo helaya kii kaa la fadhiistay liyatacallama minhu alqur'aan si uu qur-aanka uga barto yatadaarasuunahu baynahum waxaa kaloo soo gelaya dadka qur-aanka subcinaya dadka qur-aanka subcinaya liyatacaahaduu si ay qur-aanka ay u ilaaliyaan oo qur-aankii ay xifdiyeen aanu uga baxsan walihaada kana jibriil ya'ti annabiya calayhi salaatu wasalaam wayudaarisuhu alqur'aan mudaarasaduna waxay leedahay sifaad iyo qaabab waxaa ka mida inuu mid akhriyo qur-aanka qayb ka mida ka kalena uu dhegaysto isagoo xifdiga iyo tilaawadaba ka saxaaya waxaa ka mida sidaas oo kii kalena intii uu ku celiyo oo kii markii hore akrinaya isagu uu noqdo ka ka dhegaysanaya ama inuu midba akhriyo qayb ka mida qur-aanka sida shuraaxu alxadiid ay yidhaahdeen ka kalena uu akhriyo qaybta ka sii dambaysa iyadoo ujeeddadu ay tahay xifdiga in la sugo qiraa'ada in layska saxo mudaarasadaasina waa sunne uu jibriil samayn jiray oo nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim uu la samayn jiray waxaase ahlucilmigu ay tilmaameen kalimaami malik raximah اllahu tacaala kama fi lmudawana inay bidco tahay in loo fadhiisto mujarad qur'aan akhris iyadoona ujeeddadu ahayn in qur'aanka waxa weeyaan la ysbaro iyo in la yska saxo iyo in xifdigiisa la sugo iyadaan ujeeddadu ahayn in masaajidda loo fadhiisto un kaale waynu fadhiisanaynaa qur-aan baynu akhriyaynaa oo si jamaaciya markaa qur-aankii loo akriyo inay bidco tahay buu tilmaamay alimaamu malik raximah اllah alqurطibina fi lmufhim wuxuu ku sheegay in bacdu culamaa'ihim wuxuu u jeedaa almalikiya inay tilmaameen arrinta noocaasi bidco ay tahay markii imaamu malik raximah اllahu tacaala arrintaasi uu sabaynayay wuxuu yidhi ma ra'aytu alansaara wاlmuhaajiriina yafcaluuna dalik in lam yakun dalika min camali salaf maan arag ansaar iyo muhaajiriin oo sidaas samaynaya oo inta masaajidka ay fadhiistaan iyadoo ujeeddadu aanay barashana ahayn xifdi in la sugana aanay ahayn qiraa'o in layska saxana aanay ahayn mujarad qiraa'atu lqur'aan intay xalqada sameeyaan masaajidka u fadhiista maan arag wa haadaa amrun muhimun jiddan in axaadiida iyo aayaadka qur-aanka marka la rabo in lagu camal falo in la eego kayfa camila biha salaf sidee bay ugu camal faleen salafku oo aan iطlaaqa ama lafdiga cumuumkiisa iyo iطlaaqiisuna la yska qaadan huwa hada huwa aladi jara kaثiira min الnaasi ilى اlbidac in nusuusta cumuumkeeda un la yska qaato aayaatin wa axaadiid gaar ahaan kuwa cibaadaadka ku saabsan iطlaaqeeda in la yska qaato oo aan la eegin bal qaabka ay salafku ugu camal faleen waa ta sabab ugu noqotay in fara badan oo dadka ka mida inay bidac ay ku dhacaan ay yabtadicuu fii diin illahi subxaana wa tacaala oo ay la soo darriyaan kayfiyaad iyo qaabab ay u cibaadaysanayaan oo aanu rasuulku u cibaadaysan calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna aanay u cibaadaysan ridwaan ullahi calayhim markaa bal u fiirsa hadalka imaamu maalik maa ra'aytu alansaara waalmuhaajiriina yafcaluuna dalik maan arag ansaar iyo muhaajiriin oo sidaa yeelaya reer madiina markaa sidaa may samayn jirin reer shaam ayaa qaar ka midii sidaa ay samayn jireen waqad ankara calayhim alimaamu malik raximah اllah kamaa samicta waxaana markii uu u tegay arrintaasi ku inkiro ku diiday alimaamu malik raximah اllahu tacaala waxaa kaloo imaamu malik bidca uu ku sheegay in qur'aanka jamaaca min annaas laba qof iyo in ka badani inay ku akhriyaan bisawtin waaxid hal mar ay wada akhriyaan iyadoon midna ka kale aanu dhegaysanahayn waayo qur-aanka in insaat loo sameeya la raba markuu qof akrinayo kuwa kale waa inay dhegaystaan waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansituu laakiin haddii hal mar la wada akhriyo jamaaca min annaas hal mar ay ku wada dhawaaqaan waxaa meesha ka baxaaya insaadkii dhegaysigii u dhegraaricintaa meesha ka baxaysa mana aha mid ay samayn jireen salafu lumma min asaxaaba min almuhaajiriina walansaar sidaa u yihi alimaamu maalik raximah allahu tacaala waxaa iyadu mashruuca oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay saxaabada rasuulkana ka sugnaatay in la fadhiisto masaajid ama meel kaleba oo qur'aanka waana ahaan loo dhegaysto dadka mid ka midii intuu akhriyo kuwa kalena waana ahaan ay u dhegaystaan faqad jaءa fii صaxiixi اlimaami اlbukhaari min xadiidi cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaala lahu iqra' calaya alqur'aan qaala aqra'u calayka wacalayka unzil qaala iqra' calaya fainii uxibu an asmacahu min gayri cabdillaahi bni mascuud wuxuu ku yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qur'aanka akhri aan dhegayste wuxuuhi rasuulka ilaah uma iyadoo lagugu soo dejiyey ayaan anugu qur-aanka akhriya aan ku maqashiiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi haaya akhri waxaan jecelahay inaan cid kale aan ka maqlo wahada kaana min baabi almawcida min baabi aliticaadi bilqur'aan walihada baa suuratu nisa uu ku akhriyay cabdullaahi ibn mascuud markuu soo gaadhay cinda qowli اllahi tacaala fakayfa ida ji'na min kuli ummati bishahiid waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida ayaa wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xasbuka sadaqa allah alcadiim buu odhan walihaadaba sheekh ibnu cuthaymiin raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qur-aanka marka la dhameeyo in la dhaha sadaqa allahu alcadiim laa shaka waa hadal saxa sadaqa allahu alcadiim inuu ilaahay subxaana wa tacaala khabarkiisu iyo warkiisu run u yaashay kuma jiro laakiin in lagu cibaadaysta hadalka odhaahdiisa la odhanayo marka qofku qur-aanka uu dhameeyo laysa min camali الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam walaa min camali الصaxaaba ma aha miduu sameeyey rasuulku mana aha mid ay saxaabadu samayn jireen walihaada cibaadaysiga hadalkaa lagu cibaadaystaa wuxuu soo gelayaa taxta qowli الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam man axdatha fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun rasuulku wuxuu ku yihi cabdullaahi ibn mascuud xasbuka yacnaa intaas ayaa kugu filan halkaa ku jooji qaala faاltafattu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaan rasuulkaan xaggiisa eegay mise waaba labadiisa indhoodoo ilma ay ka burqanayso ta'ahara anabiyu calayhi salaatu wasalaam bisamaaci alqur'aan rasuulka waxaa raadeeyey dhegaysigaa qur'aanka uu dhegaysanayey waqad camila bi hadihi الsunna صaxaabatu rasuuli اllah faqad kaana cumaru radia allahu canhu yطلب min abi muسى الأشعري أو min cقبة بن cاamir أn yqرأa القرآan wahuwa ysmع huwa وصaxaabatه ridوaan الlahi عalayهim cmar بن kخhaطاab abu muسى الأشعري oo ka mida qراء الصaxaabة ama cqبaة بnu caamir buu odhan jiray qur'aan akri waxaa fadhiisan jiray cmar iyo صaxaabada ridوaan الlahi عalayهim way dhegaysan jireen waan ahaan bay u dhegaysan jireen وqad jaءa can anas bn malik radي الlahu canhu ana ana اljuluusa baعda صalaaةi اlغadaati lisamaaci الqur'ani litacalumihi aw liliticaadi bihi shayءu kana min camali الslf waxaa anas bnu malikna radia الlahu canhu ka soo aroortay salaada subax kadib gaar ahaan in la fadhiisto loo fadhiisto dhegaysiga qur'aanka iyadoo la baranayo ama loo dhegaysanayo waana ahaan inay ka mid ahayd min camali salaf ridwaan ullahi calayhim kadalika waxaa ka mid ah min camali salaf marka majaalista laysugu yimaado fadhiyada iftitaaxu lqur'aani biha in qur'aan lagu furfuro faqad habata hada fi alfaqihi fi alfaqihi wاlmutafaqih lilkhatiib raximah اllahu tacaala wakadalika fi alkifaaya fi cilmi الriwaaya lilkhatiib biasaniida صaxiixa laakiin arrinta noocaasa lama joogtaynayo oo lagama dhigaayo sunna haabita mustamira in majlis kastoo laysugu yimaado qur'aan lagu furfuro sidaa laga dhigi maayo leanna low kaana haada sunna haddii taasi ay sunno ahaan lahayd in majlis kasta qur'aan lagu bilaabo lagu furfuro rasuulka calayhi salaatu wasalaam samayn lahaa laakiin axyaanan mararka qaarkood in la sameeyaa wax ba'siya ma leh waqad kaana yacmalu bidalika alimaam alcaalim alcaabid اlwaric الzaahid cabdاlcaزiiz bnu baaz raximah اllahu tacaala faqad kaana ya'muru man yaftatixu man yaftatixu majaalisahu biqira'ati shayin min alqur'aani اlkariim waxa uu amri jiray dadka fadhiya majaalistiisa mid ka midii inuu ku furfuro bishayin min alqur'aani اlkariim hada alxadiid qur'aanka ayuu ka warramay ahlucilmigu waxay yidhahdeen kalimaam الnawowi raximah اllahu tacaala markuu xadiidkan sharaxayo culuumta kale sharcigaana waa la ilxaaqinaya waa la haleeshinaya waayo caqiidadii waxa ay ku jirtaa qur'aanka kariimkaa markaa marka la baranayo kitaab caqiide ka hadlaayo ee la akhrisanayo oo aayaadkii qur-aankaha ay ku qoran yihiin ee masaa'il alcaqiida si gaara uga warramaayey sidaa marka la akhrisanayo tusaale ahaan kitaabu الtawxiid ama alcaqiidaة اlwaasitiya yacnaa waa xadiidkan fadaaisha lagu sheegay ayuu helayaa qofka akhrinaya iyo kuwa dhegaysanaya u fadhiyaaba wakadalika xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa la ilxaaqinaya la haleeshiinaya lianna alqur'aana bixaajatin ila alxadiid waayo qur-aanku baahi badan buu xadiidka u qabaa waa sunnatu tufasiru اlqur'aan wa tubayinuhu wakadalika tu'ayidu sunnadu qur-aankay fasiraysaa way caddaynaysaa way ayidaysaa wa ta'tii biaxkaamin mustaqila lam yarid dikruhaa fi lqur'aani alkariim waxaa kaloo sunnada ku sugan axkaam madax bannaan oo qur-aanka kariimka aan lagu sheegin oo sunnada ama axaadiidda waxay u qaybsantaa sunna mufasira iyo sunna muwaafiqa iyo sunna mustaqila axaadiid qur-aankii fasiraysa waxaa lagu sheegay xadiidka waxaa qur-aanka lagu sheegay un laakiin tafsiir caddayn iyo tawdiix baa xadiidku uu wadaa sida axaadiidka ka warramaysa sifatu salaati nabiy calayhi salaatu wasalaam waxay bayaan iyo caddayn u tahay aayaadka qur-aanka ee salaadda dadka faraayo aqiimu salaa ina salaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta wa aqiimu salaata wa aatu zakaa kuwaasi ayaa tafsiir iyo caddayn ay u tahay waxaa kaloo jirta sunna muwaafiqa oo intii lagu sheegay qur'aanka un lagu sheegay tafsiiru ma aha iyo tawdiix xukum mustaqilo madax bannaanna sunnadu ma sheegin laakiin intii lagu sheegay qur-aanka ayuunbaa sunnadaana lagu sheegay waa sunna muwaafiqa ayaa la idhahdaa ama muayida waxaa kaloo jirta sunna mustaqila sida xadiidka ka warramaysa taxriimu اljamci bayna almar'ati wa camatiha wa bayna almar'ati wa khaalatiha axaadiidta tilmaamaysa inay xaaraan tahay ninku inuu guursado wada guursado hal mar gabadh iyo eddadeed iyo gabadh iyo habaryarteed oo aayaadka qur-aanka ku jira suuratu nnisaa ee ka warramay almuxaramaatu min annisaa laguma darin xaaladda noocaas oo ah ninku inuu jamciyo gabadh iyo eddadeed iyo gabadh iyo habaryarteed laakiin axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xukunka noocaasa la madax bannaan marka sunnada iyo axaadiidta barashadeeduna xadiidkan waa soo gelaysaa waayo qur'aankii xaaja iyo baahi buu u qabaa sunnada walihaada bacdu salaf waxay yidhaahdeen alqur'aanu axwaju ila asunnati minhu ila alqur'aan yacnaa qur'aanka ayaa u baahi badan sunnada oo baahida sunnadu ay qur'aanka u qabto waxaa ka badan baahida sunnadu qur'aanku sunnaha u qabo walihaada baa wuxuu uhi cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ahlulbidaca waxaad kula doodaan sunnada waayo qur'aanka siday doonaan bay u fasirayaan meeshay doonaanna waa u jiidan karaan cumuumaadkiisa iyo itlaaqaadkiisa laakiin sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiir qowliya iyo tafsiir camaliya labadaba u ah qur'aanka kariimka ah oo qur-aanka inay si khaldan ay u fasiraan sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka celinaysa oo arrinta noocaasa ka hor istaagaysa marka culumta kale sharcigiina sidaasi ayaa qur-aanka loo ilxaaqinaya oo iyaduna waa soo gelaysaa waa xadiidku markaa uu tilmaamay meesha marka dikriga lagu sameeyo iyo akhrinta qur-aanka iyo barashadiisa iyo culumta kaleba fadliga noocaasa laga helayaa inay tahay almasaajid fii beytin min buyuut illaah guri ilaahay guryihiisa ka mida waxaana looga jeeda saynu tilmaanay almasaajid ilaahay baa loo idaafeeyey fii beytin min buyuut illaah wa hadihi waa idaafatu tashriif sharaf baa masaajidda arrinta noocaasi ay u tahay iyadoo ilaahay guryaha adduunyada yaallo oo dhan uu leeyahy iyo kuwa aakhiraba haddana si gaaraa guri ilaahay masaajidkii loogu sheegay taasi sharafitaan bay masaajidka u tahay masaajidku waa goob ilaahay dhulka uu ka doortay dhulka kalena ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jecel yahay fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaal rijaalu laa tulihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilaa masaajiddu inay yihiin guryo ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in kor loo qaado xisan wa macna in la dhiso oo dhismo la dhisay kor loogu qaado loogama jeedo in zakhrafo lagu sameeyo tasyiin qurxin hadihi waa khilaafu sunnati الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam walihaada baa cumar ibnu khadaab uu yidhi markuu masaajidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dib u dhisaayey akina annaasa min almaطar wa iyaaka an tuxamira aw tusafir dadka waxaad u dhistaa masaajid rooba ka ilaaliya oo aan ku daroorin waxaanan kaaga digayaa inaad cascasayso o aada hurhuruudayso oo midabo kala duwan oo dadka mashquuliya oo zakhrafe iyo ziinatulxayaati dunyaa ah inaad masaajidka aad ku samaysa ayaan kaaga digaya markaa rafciga xisiga ahi waa tashyiidu binaayah in la adkeeyo oo laga dhigo masaajid roobka iyo qoraxda iyo dabaysha waxyaabahaasi dadka ku tukanaya ku cibaadaysanaya ka celinaya kadalika in la nadiifiyo ayaa rafcu masaajid ka mid ah oo waxay tidhi caaisha radia allahu canha amara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bibinaaءi اlmasaajidi fi اduur wa an tunadafa wa tuطayab rasuulku wuxuu amar ku bixiyey in masaajida laga dhiso fi اduur almaqsuudu biاduur waa alamaakin alatii taskunaha alqabaa'il waa meelaha qabaa'ilku ay degan yihiin yaعnaa majaamicu الnaas meelaha dadku ay ku urursan yihiin baa looga jeedaa farqi baa udhexeeya sideedaba albeyt iyo addaar had iyo jeer allana inagu marka aynu af soomaali ku fasirayno addaara waalbeyt waxaynu moodnaa inay isku mid yihiin laakiin hunaaka farqun bayna addaari wa bayna albeyt addaar way ka caamsan tahay albeyt waa ka macna ballaadhan tahay oo meel qabiilo dhami ay degan tahay ama ummad dhan ayaa addaar daaru bani fulaan baa la yidhaahdaa macnaa waa meeshaasi ay degan yihiin maxallu iqaamatihim ama guryo fara badan oo xaydaan quri uu kulmiyo ayaa magaca addaar lagu isticmaalaa axaadiidka qaarkeed oo bukhaari saxiixiisa uu ku qorayna arrintaas waa inugu soo martay waanaynu baraarujinay arrinta noocaasa kolley ciddii xusuusani waa xusuusan tahay wuxuu rasuulku amray in laga dhiso masaajidda meelaha dadku ay degan inay ku urursan yihiin waayo maqsuudku maaha masaajid baan dhisay uun sida dadkeenna in fara badan oo ka mida maanta arrintu ay ka noqoto masaajid buu dhisaya meel cidlaa buu ka taagaya waxaa laga yaaba cidiba inaanay ku tukan inaan cilmi lagu akhrisan waxaa u dhaami lahayd masaajidka inuu dhiso meel kaloo cilmi lagu barto ama shay kaloo lagu intifaacayo inuu ilaahay daraaddi uula baxo masaajidka maqsuudka laga leeya waa in lagu intifaaco oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu xuso lagu cibaadaysto oo meel cilmiga lagu barto lagu dhegaysto laga faafiyo masaajidku waa inuu noqdo laakiin dhisme meel cidlaa laga taagay oo intaa midnaba aan lagu samaynahayn yacnaa ajarka faraha badana masaajidda loo sheegay macnaa laga heli maayo maqsuudku maaha gidaarada in la taago ee ujeeddada masaajidda loo dhisayo sida rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam inamaa buniyat haadihi almasaajid lidikri illah wa liiqaamati asalaa wa qiraa'ati alqur'aan masaajidda waxaa loo dhisay ilaah in lagu xuso in salaada lagu oogo in qur'aanka lagu akhristo marka maqaasidaasi waa in masaajidku uu xaasiliyo weeye haddaanu taa xaasilinahayn fadligaa laga heli maayo walihaadaba amara anabiyu calayhi salaatu wasalaam bibinaa'i almasaajidi fi dduur wa an tutayaba wa tunadaf masaajidda in la urgooreeyo oo la nadiifiyo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amaruu ku bixiyey waxyaabaha rawaaixda ama urta la dhibsado leh in laga ilaaliyo waa ka rasuulku mar kale amray oo qofka cuna toonta iyo basasha inaanu masaajid masaajidada aanu imanay gurigiisa uu ku tukado ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar uu ku bixiyey haada marka waxa ay soo gelaysaa arrintaasi nadiifinta iyo udgoonayntu waxay soo gelaysaa rafcu lmasaajid ilaahay subxaana wa tacaala uu amray waxaa kaloo soo gelaya rafcinta rafcu lmasaajidi bima dukira fi alxadiid aladii samictahu masaajidda in lagu rafciyo arrintaasi aada maqashay rasuulku uu sheegay oo ah in ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala qur-aan lagu akhristo oo ilaahay lagu baryo oo cilmi laga akhriyo oo dadka lagu waaniyo wanaagga la faro oo xumaanta laga reebo oo salaada lagu oogo loogu tukado sidii nebi maxamed caleyh afdal asalaatu watasliim wuu tukaday waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay fii hadi alaaya ahlu lmasaajid rag baa jooga masaajidda raggaasoo ilaahay subxaana wa tacaala xusaya gelinka hore iyo gelinka dambaba quluubuhum mucallaqa bilmasaajid quluubtooda ayaa masaajidda ku xidhan ganacsi iyo iibtoona iyo wax kala toona kama mashquuliyo in masaajidda ay tagaan oo cilmi ay ka soo dhegaystaan ama waane ay ka soo maqlaan ama ay salaad ku soo tukadaan ama qur-aan ay ku soo akhristaan ama xuska ilaahay subxaana wa tacaala ay u fadhiistaan laa tushkiluhum addunyaa can itasawudi lilaakhira adduunyadu kama mashquuliso inay aakhira ay u sahay qaataan arrintaasu ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku ammaanay masaajiddu waa axabu lbiqaaci ila allah كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح إمام مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها إلهي دولك وحي أجعليها مساجد وحانو إلهي دولك أنعب يهي إلهي سبحانه وتعالى وعروضا سوق يدا صابتوا محي مساجد كان إلهي سبحانه وتعالى أمتع لبنائه وجدرانه dhismaha iyo gidaaradaasi awgii suuqana ilaahay subxaana watacaala uma nicin lidaati iski uma nicin oo dhulka ilaahay buu ka mid yahay oo waa min bilaad illahi subxaana watacaala wa ardi illaah alatii khalaqaha allahu subxaana watacaala laakiin labadaa meelood waxaa kala fadilay maa yufcalu fiihima waxa lagu samaynayo oo masaajidka wuxuu ilaahay u jeclaaday waayo wuxuu ilaahay jeceli waxa masaajidka dhexdiisa lagu samaynayo oo ah min dikri illaah qira'ati اlqur'aan tacalum alkhayri wa tacliimihi wa iqaamati asalaa suuqana ilaahay subxaana watacaala wuxuu u nacay waxaa lagu samaynaya awgii waa dhaar beena kadalika lagwi kadalika tadfiifu اlkayl wa khiyaanatu اnnaasi bilmiisaan in dadka lagu khiyaameeyo miiska iyo miisaanka waxyaabaha noocaasa lagwiga mashquulka lagaga mashquulayo suuqa wuxuu ilaahay raali gelinaya subxana watacala ilaahay u jeclaa lihadihi alasbaab ayaa ilaahay subxaana watacaala suuqa u nacay asbaabtaasina laa takhluu minha alaswaaqu gaaliban inta faraha badan ama waxaa la odhan karaa marnaba suuqyadu arrimaha noocaasa ilaahay subxaana watacaala uu ku nacay kama madhna xadiidkan markaa wuxuu tilmaamayaa barashada qur-aanka la barto iyo akhrisashada la akhrisanayo iyo cilmiga kaleba marka masaajidka dhexdiisa arrintaasi ay ka dhacdo inay ka fadli badantay markay meelaha kale ka dhacdo oo haddii alribaad aw ilmadaaris arrintaasi lagu sameeyo qur-aanka barashadiisa iyo cilmigii kale laa shaka fadli waa laga helaya laakiin idaa xasala dalika fi lmasaajid yakunu lifaacilihi wa lisaaxibihi hada alajru almadkuuru fi hada alxadiid haddii arrintaasi masaajidda dhexeeda ay ka dhacdo ajarkan gaarka ah ee xadiidkan lagu sheegay ayaa qofka muuminka arrintaasi sameeyaa uu ka helaya oo masaajiddu waxay leedahay khaasiya arrin gaara bay leedahay rawxaaniya ayay leedahay waxyaaba fara badan oo qofku aanu iska ilaalinahayn markuu joogo madaarista iyo meelaha kale ayaa masaajidka dhexdiisa uu iska ilaalinaya markuu masaajidkii soo galo cibaado dheeraadu la imanaya watexiyatu lmasjid ayuu tukanaya adkaaru dukhuuli lmasjid buu akrinaya adkaartii masaajidka lagu gelayey qofka soo jeeday kaafilka aan ahayni adkaartii lagaga baxayay buu akrinaya bacdu sunan ayuu dabaqaya oo ay ka mid tahay inuu midigta masaajidka uu ku galo oo bidixdana uu kaga baxo hadihi alumuur laysat fi lmasaajid walaa laysat fi lmadaaris walaa fi lbuyuut walaa fi lribaad arrimaha noocaasa masaajidku uu la gaarka yahay laga heli maayo madaarista iyo guryaha iyo meelaha kale lagu dikriyo amaba se cilmi lagu barto walihaada fadiiladan gaarka ah ee xadiidkan lagu sheegay waxaa si dhammaystiran u helaya man tacallama alqur'aana aw callamahu fi lmasaajid cilmiga masaajidda lagu bartaana wuxuu leeyahy barako gaara buu leeyahy oo uu dheer yahay barakada uu leeyahy cilmiga lagu barto fi lbuyuuti aw fi lmadaaris fadliga lagu sheegay xadiidkan loo sheegay dadka qur'aanka akhrisanaya islamarkaana baranaya ama dadka baraaya waxaa kaloo helaaya kullu daakirin lilaahi subxana wa tacaala fi lmasaajid qof kasta oo masaajid fadhiista isagoo ilaahay ku xusaaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u xusaaya si sharciya waqad bayana dalika nabiyuna calayhi salaatu wasalaam kama fi saxiixi imaami muslim qaala calayhi salaatu wasalaam ina liahli dikri arbaca ina liahli dikri illaahi arbaca dadka ilaahay subxaana wa tacaala xusaa waxay leeyihiin afar arrimood bay leeyihiin markaasuu rasuulku afartan sheegay wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam tanzilu calayhim aلsakiina watakhshaahum الraxma wataxufuhum اlmalaa'ika wayadkuruhum الrabu fii man cindah marka muطlaqu dikr wax allaala wixii lagu tilmaami karo dikri iyo xus ilaahay oo bidco ka madran iyo ixdaad fii diin illahi subxana wa tacaala ayaa afarta arrimood lagu helaya sakiino soo degta iyo raxmad oo dadkaasi daboosha iyo malaa'igta oo hareeraysa iyo ilaahay oo subxaana wa tacaala xusa yacnaa fii man cindahu afartaasi arrimood ee lagu helaayo fadhiisiga loo fadhiista dikriga ilaahay iyo barashada cilmiga iyo beristiisa iyo ka qayb qaadashada xalaqaadka khayrka iyo wanaagga lagu hayo afartaasi arrimood in macnahooda la fahmaa waa muhim ta koowaad wuxuu ku tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asakiina tanzilu calayhim asakiina waxaa xadiidka laga fahmayaa sakiinadaas inay ka imanayso min asamaa xagga saray ka imanaysaa min allahi subxana wa tacaala tanzilu min cindi illaah ilaahay xaggiisa ayaa sakiinadaasi ay ka soo degaysa famaa hiya sakiina sakiinadaas waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan asakiina alraxma looga jeedaa laakiin alimaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay sakiinadu maaha alraxma waayo raxmada waa tan lagu cadfay watashaahum raxma la yidhi asalkuna labada kelmadood ee la isku cadfay waa inay tusinayaan laba macno oo kala duwan waa inay almuhim wuxuuna ay ku kala duwan yihiin sida saxd waxa weeye asakiinana waa alwaqaar wاطuma'niina asakiina waxaa looga jeedaa degenaansho iyo xasilooni baa looga jeedaa arrinta noocaasi halkee ayaa qofka muuminka ah ay kaga degaysaa markii xagga samada ay ka soo degto halka ay kaga degaysa koowaad waa waa qalbiga weeyi ilahay baa subxaana wa tacaala ku uhi fi lqur'aani alkariim huwa aladii anzla sakiinata fi quluubi اlmu'miniin liyasdaaduu iimaana maca iimaanihi ilaahay waa ka sakiinada xasiloonida ku soo dejiyey quluubta dadka mu'miniinta sakiinadaasi maxay ka faa'iidayaan iimaan baa u kordhaaya iimaankaasoo ziyaado kaa iimaankoodii hore marka marka qur'aanka akhrintiisa iyo barashadiisa iyo culumta kaleba loo fadhiisto sakiinada la helayaa qofka muuminkaa qalbigiisa ayay gelaysa iimaan buu markaa kororsanaya wuxuu kororsanayaa iimaan bialqadaa'i waalqadar alqadaa waalqadar inuu qofku rumeeyo ayaa sakiinadaasi ka mida waxaa sakiinadaasi ka mida aliimaanu biakhbaar illahi subxana wa tacaala wa axkaamih ilaahay akhbaartiisa wararkiisa iyo axkaamtiisaba inuu rumeeyo oo u rumeeyo cilmi ahaan iyo camal ahaan labadaba oo sakiinada waxaa ka mida ilaahay sharcigiisa qofku inuu ku dhaqmo waxaa sakiinada ka mida inuu ilaahay addoonkaasi uu sugo oo cadowgu aanu ka guulaysan cadowga daakhiliga ee ku guda jiroo naftiisa ah iyo cadowga khaarijiga ee ka baxsan ee min shayطaanin wa kufaarin wa munaafiqiina wa ducaata fasaadin intaas midna ka guulaysan maayo bal xalaqaadka cilmigaoo la xaadiro faa'ida ku jirta baleega walihaadaaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laqad nasarakum allahu fii mawaaطina katiira wa yowma xunayni id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin maada qaala allahu subxana wa tacala bacda hadi laaya haziima ayaa dhacday fii yowmi xunayn haziimadii maxaa lagaga baxay oo cadowgii laga yaacaayey in dib loogu soo noqdo oo laga hor yimaado la jebiyo xasaabu noqday uma anzla allahu sakiinatahu calىa rasuulihi wa calى اlmu'miniin ilaahay baa subxaana wa tacaala sakiina xasilooni waa geesinimo iyo qalbi adayg ayuu ku soo dejiyey rasuulka iyo sugnaansha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka mu'miniinta taasaa sabab u noqotay cadowgii inay ka adkaadaan sakiinadaas iyo xasiloonidaana waxaa lagu helayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bixinayaa qalbigaaga khayrkii wanaagga ilaahay uu ku ogaado hadduu ilaahay qalbigaaga ku ogaya ikhlaas marka aad qur-aanka akrinayso markaad baranayso dadka markaad barayso xalaqaadka cilmiga iyo waanada iyo wacdiga markaad fadhido hadduu ilaahay qalbigaaga ku ogaya ikhlaas iyo tacdiim weyneyn ilaahay aad weyneynayso iyo khawf min allahi subxana wa tacaala iyo istixyaa min allah ilaahay qalbigaaga sakiinadaasuu ku soo dejinaya walihaadaba ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi laqad radya allahu can اlmuuminiin id yubaayicuunaka taxta ashajara ilahay wuxuu raalli ka noqday muuminiintii geedka hoostiisa ballan kugula gelaya nebi maxamedow facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaa waxa qalbigooda ku jira waa iimaan iyo ikhlaas iyo alla kacabsi iyo weynayn ilaahay weynaynayaan iyo xishood ilaahay ka xishoonayaan arrintaasi maxay sabab u noqotay faanzla asakiinata calayhim xasilooni ayaa ilaahay subxana wa tacala uu ku soo dejiyey arrinta labaada lagu helayo xalaqaadka cilmiga iyo khayrka iyo qur-aanka oo la fadhiisto loo sabro laga qayb qaataa waa waqashiyathum raxma raxmad ayaa daboolaysa bal tacbiirka nabowigaa u fiirsa khashiyathum way dabooliscanaa xagga sare iyo hareerahaba way ka maraysaa sidii qof go weyn la huwiye oo kale oo go-yo xagga sare iyo hareeraha uu ka maray ayaa raxmadda ilaahay subxana wa tacaala ay u daboolaysaa waadi raxmat ullaahi subxana wa tacaala oo xagga samada ka timi oo ka soo degtay raxmadana marka kelideed la sheego macnaheedu waa ballaadhay oo sida uu leeyahy alcalaamatu ibn cuthaymiin raximah ullah markuu atixiyaadka sharaxayo kitaabkiisa asharxu lmumtic atixiyaadka markuu sharaxayo wuxuu yidhaahdaa alraxma idaa dukira waxdahaa raxmadda haddii kelideed la sheego tadullu makfirata maa madaa waalcismata fi ma yastaqbil waxa ay tusinaysaa qofka raxmadda ilaahay helay in loo dhaafayo wixii hore dembiya uu sameeyey marka alraxma tatadaman almakfira qofkaa xalqadaa fadhiya qur-aanka lagu akrinayo lagu baranayo culumtii kale sharciga ahayd ilaahay baa subxana wa tacala u dembi dhaafaya oo dembiyadii hore uu sameeyey ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhaafaya wa yacsimuhu fi ma yastaqbil waktiga soo socdana ilaahay baa cismo u yeelaya oo ilaahay wuxuu ku sugayaa istiqaamada ayuu ku sugaya bal u fiirsa xalaqaadka cilmigaa qofka laazima ilaahay subxana wa tacaala istiqaamu ku arzaaqa qofka ka go-ana qaswat lqalbi baa ku dhacda dabeetana yadcufu yowman bacda yowm maalimo maalinta ka dambaysa ayuu daciifaya wax kale haddaanad ka faa'iidin xuduurkaad xaadiraysa xalaqaadka cilmiga ah iyo muxaadaraadka iyo amaakinu dikri ilaa hadi alcisma arabbaniya ilaalinta ilaahay uu ku ilaalinayo iyo sugista ilaahay uu ku sugayo fa haadihi kifaaya taas ayaaba kugu filanba marka alcisma fi ma yastaqbil ayaa raxmadan soo gelaya dembigaaga hore in la dhaafo ilaahay subxana wa tacala waa ka odhanaya qumuu makfuuran lakum kaca iyadoo laydin dembi dhaafay oo dadkaasi xataa dadka la fadhiista iyaga ujeeddadoodu aanay ahayn inay cilmi dhegaystaane iskala soo fadhiistay una la kulmay un ayaa ilaahay subxana wa tacaala u dembi dhaafaya hum ulqawmu laa yashqaa bihim jaliisu waa dad cidda la fadhiisata xataa aanay agtooda ku qadahayn oo aanay guuldarraysanahayn iyaga maxaad umalaynaysaa kuwa asal ay ka tahayoo uba soo kallahayba ee u yimiba inay cilmi dhegaystaan iyo khayr iyo waano iyo qur-aan inay bartaan ama dadka ay baraan inay dhegaystaan inay iska saxaan raxmadda sidaasi ayaa macnaheedu uu ballaadhay wakhashiyatum alraxma weliba waa raxma waasica waa raxma aada u ballaadhan weeye oo dhinac walba ka maraysa oo tashmaluhum koobsanaysa dhammaantoodba arrinta saddexaad ee lagu helaayo xuduurka xalaqaadka qur-aanka iyo cilmigu waa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaasi waa malaa'ika asayaaxuun oo malaa'igta socota aladiina yaltamisuuna xalaqaati dikr kuwaasoo raadiya xalaqaadkiiyo fadhiyada ilaahay subxana wa tacala lagu xusaayo hareerahay ka marayaan limaada limaxabatihim lima fii hada almajlis waa jacaylay jecel yihiin awgeed majliskaa waxa lagu hayo waa qur-aan barasho cilmi barasho xus ilaahay subxana wa tacaala cibaado wax ilaahay uu jecel yahay oo ilahay raalli gelinaya liajli hada yajlisuun walihaadaba rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina almalaa'ika latadacu ajnixataha liطaalib اlcilmi ridan bima yaطlub malaa'igtu waxay baalasha u dejisaa ahlucilmiga qaarkood waxana markay fasirayaan sida ibnu اlqayim miftaaxu daari sacaada uu ku sheegay cindama yufasir hada alxadiid waqad dakara kunuuza min alfawaa'id markuu xadiidkaa sharaxaayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen baalashay u dejisaa macnuu waxa inay tatawaadacu lahu malaa'igta u tawaaducda qofkaa waayo ilaahay agtiisuu manzilo ku yeeshay qofkuna ilaahay agtiisa markuu manzilo ku yeesho yaxtarimuhu kullu shay wayatawaadacu lahu shay kastoo ilaahay yaqaanaa oo ilaahay ka baqaya wuu ixtiraamaya wuu u tawaaducaya oo ilaahay baa qofkan haybad huwinaaya waayo ilaahay baa raalli ka noqday ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan way u hadhaysaa malaa'igtu taasi macnahaasina wuxuu waafaqsanyay macnaha xadiidka lagu sheegay taxufhum almalaa'ika yacnaa malaa'igta ayaa hareerayso baalasha u hadhaysa dadka xalqada dikriga iyo cilmiga fadhiya markaasaa malaa'igtaasi markhaatiyaal bay u noqonaysaa axaadiid kaloo fara badan ku soo aroortay oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ayay markhaatiyaal malaa'igtu ay uga noqonayaan arrinta afraada lagu sheegay xadiidkana lagu helayo xuduuru xalaqaati alqur'aani waalcilm oo dakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa subxana wa tacala xusa dakarahum allah atnaa calayhim ilaahay baa ammaanaya dadkaa oo maxaasintooda iyo maaahiirtooda iyo manaaqibtooda ayuu ilaahay malaa'igta uu sheegaya malaa'igtu ilahay u ammaanaya malaa'igta fadligooda iyo wanaaggooduna inagama qarsoona hum qowmun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kuwaasuu ilaahay subxana wa tacaala uu ammaantaada uu maqashiinaya wadakarahum allahu fii man cindahu ilaahay bay xuseen markaasuu ilaahay xuso fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun uhi ilaahay subxana wa tacaala aljazaau min jinsi alcamal haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada ilowdana ilaahay subxana wa tacaala adigana waa iskaga kaa tegi doonaa haddaad ilaahay xustood xusuusnaatana ilaahay baa ku xusi doona oo ilaahay baa subxaana wa tacaala ku ammaani doona dikriga ilaahay subxana wa tacaala darajadaasaa lagu gaadhaya bal qof ilaahay uu ammaanaya ka warran alrabu aljaliil alraxiimu alghafuur ayaa ammaanaya weliba ammaantaa maqashiinaya almalaa'ika oo acla almakhluuqaat makhluuqaadka kuwa u sarreeya wadakarahum allahu fii man cindahu taasina waxay tusinaysaa ihbaat sifati alkalaam lilahi subxana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa hadal malaa'igtu ay maqlaan sifatu lkalaam ilahay inuu ku sifaysayay baa laga qaadanaya waxaa kaloo ku sugan ihbaatu culuwi illaah ilahay khalqigiisa inuu ka sarreeyo oo ilahay hadduu meel walba joogo lama yidhaahdeen malaa'igta ayaa cinda allaahi ah ee waxaa malaa'igta loogu gaar yeelay sifada ah kownuhum cinda allahi subxana wa tacaala inuu ilaahay uu sarreeyo malaa'igtuna waxa weeyaan iyaga laftooda ayaa kala sarreeya fii man cindahuda la sheegaya waa almalaw lacla waa malaa'igta kuwa ugu sarreeya ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhow kuwaasi ayuu ilaahay qofka xalqadda cilmiga qur'aanka dikriga fadhiistay ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanaya limaada annahum kaanuu jamaaca koox bay ahayn maa jalasa qowmun majlisan yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum dakaruu llaha subxana wa tacaala fii mala koox ama jamaaca min annaas dhexdood ayay ikhlaasan ilaahay daraaddii ay ilaahay subxana wa tacaala u xuseen ay qur-aanka u akhriyeen oo cilmiga ay u dhegaysteen ilaahayna subxaana wa tacala wuxu uhi anaa cinda danni cabdii bi xadiidka ku jira fi saxiix anigu addoonkaygu wuxuu iga malaystaa baan ka helaya walihaada qawi raja'aka billah rajadaad ilaahay ka qabtid aada u xooge ilaahay baa ku yidhi subxaana wa tacaala waxaad iga filataad iga malaysato ayaad iga helaysaa rajada la sheegayana waa alrajaau almamduuc waa rajada la ammaanay oo qofku wixii uu dama uu damacuu kaga jiray inuu dalab ula yimaado uu raadiyey sideedaba rajada la ammaanay waa taa waxaad damacuu kaaga jira ad jecesha inaad hesho inaad baadi doonto laakiin haddii damacintuu ku galo aad iska fadhiisato taasi waxa weeyaan rajaa mamduuxoo la ammaanay maaha waa rajaaun madmuum weeyi ana cinda danni cabdii bi wa ana macahu xiina yadkurunii ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi addoonkaygu markuu i xusaayo macahu baan ah ilaahay waa macahu bicilmih wa biixaatatih wa bisamcihi wa basarih wa macahu binasrihi wa ta'yiidih qofka ilaahay xusaaya ilahay wuxuu maciisa ku yahay cilmigiisa iyo koobistiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa iyo inuu ilaahay u nusreeyo oo uu ayido sakiiradaynu sheegayna uu ku soo dejiyo fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsihi wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhu hadduu xuso isagoo isaguun dikrigaa ismaqashiinaya oo cid kaleba aanay maq lahayn ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ley aniga ayuunbaa ammaana anoon cidna aan maqashin haddii uu dad dhexdood iga xuso oo dikrigiisa la maqlo manaha taa macnaheedu laga qaadan maayo dikriga in kor loo qaado dadka la maqashiyo ilaa fima warada fi sharc waayo asalku waa dikriga in hoos loo dhigo waqad dalla calaa dalika alqur'aanu wasunnatu wa camalu salaf ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi wadkur rabbaka fii nafsik fii nafsika macnaheedu waa maxay adoo adiguun ismaqashiinaya oo cid kale waxa weeyaan aan maqashiinahayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii saxaabadu ay dikriga kor u qaadeen waa ku yidhi ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba dadow naftiinna u tuna mid dhegala iyo mid maqan ma baryaysaan oo ma xusaysaan marka dikriga in hoos loo dhigo ayaa asala ilaa meel shareecadu ayna amartay in kor loo qaado mooyaane in hoos loo dhigo dikrigiyo ducada ayaanu fadligu uu ku jiraa lianna hada aqrabu ila alikhlaas wa abcadu can alriyaa taas ayaa u dhow ikhlaaska kana fog riyaaga iyo istusnima qofka camalkiisa inay gasho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi haddii dad dhexdoodii igu xuso waa kaa qur-aanka akhriyaya dee la maqlaayo ama tasbiixsanayo inuu tasbiixsanayo dadku ay maqlayaan waxaan aniguna aan qofka aan ka ammaanayaa oo aan ammaantiisa maqashiinayaa mala yacanaa jamaaca min almalaa'ika oo qoladii isagu dhexdooda uu iga xusay ka khayr badan bal hadda u fiirso ilaahay subxana wa tacaala fadligiisu siduu u yahay mid waasica waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku gebagabeeyey biqowlihi waman baطa'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh intaynaan taa ugelin afartaa arrimood bal hadda u fiirsado walaalayaal fadiilada lagu helayo xalaqaadka qur'aanka iyo cilmiga oo la xaadiro qur'aanka oo layska dhegaysto mudaaras lagu sameeyo tafsiirkiisoo la dhegaysto oo loo fadhiisto qofka garanaya oo dhigo oo dadka maqashiiya hadihi alfadiila alcadiima ayaa lagu helaya weliba waynu sii balballaadhin lahay laakiin wakhtiga ayaa aada u kooban tadkiirun baynu uga jeednaa kelimaadkan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku gebagabeeyey xadiidkan man baطa'a waman baطa'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka uu la gaabiyo camalkiisu oo camalkiisu uu jannada gaadhsiin waayo ama derajo sare jannada inuu ka galo uu gaadhsiin waayo lam yusric bihi nasabu nasabkiisu la dheerayn maayo la xawaarayn maayo oo jannada gaadhsiin maayo inuu ina hebel hebel yahay oo reer hebel uu yahay qofna janno gelin mayso jannada haddii derajo hoose uu ka mutaystayna waa ninkani waa reer hebele ama waa ina hebele meel sara geeyoo maamuusa ma jirto adduunyada iyo bani aadamka dhexooday taasi taalla war waa ninkii hebele madaxda ahaa ama ina hebel ahaa waa ninkii taajirka ahaaye kuraasta v i b daa fadhiisiya hada laysa fi ljanna jannada arrin ka shaqaynaya waa maxay walikullin darajaatu mima camiluu mid waliba jannada derajada uu ka gelayaa sa ilaahay fii hadihi alaaya uu ku sheegay waa ta camalkiisu uu fadhiisiyo weeye sababu u noqda camalkiisu walikullin darajaatun mima camiluu nasab shaqayn maayo ina allaha la yujaazi alcibaada yowma alqiyaamati bilacmaali la bilansaab ilaahay addoomaa wuxuu ku abaal marinaya maalinta qiyaame camalladooda ilaahay ku abaal marin maayo nasabkooda فإdا نفka في الصور فlا أنsاaبa bynهm يومaئidi وlaa yتسألوuن qwل واaضح mar haddii suurta la afuufo inta ka hores dadku qabاa'ل iyo naصb iyo abtirsiin iyo waxbay sheeg sheegayaan oo laga yaabo inay isku ikraamaan ama isku اxtiraamaan laakiin mar haddii suurta la afuufo cid isoo abtirsanaysaa ma jirto bal waaba la kala yaacaya sida ilaahay subحana وataعalى suuraةu cabasa uu ku sheegay qofku dadkii ugu dhowaa ayuu ka carariya isleeyi waa intaasoo xuquuq ay kuu qabsadaan waa intaasoo xuquuq maalintan adag ay kuu qabsadaan waxaa maalintaasi laysweydiinaya laysku abaalmarinaya waa alcamal walihaada dadka kuwii u sharaf badnaa xagga nasabka ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam si cad uu ugu sheegay kamaa fi saxiixayn inaan nasabkoodu aanu waxba u tarahayn quraysh buu la hadlay rasuulku alayh الsalaatu wasala ya macshara quraysh yaa macshara quraysh qurayshay ayuu leeyay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam anqiduu anfusakum min الnaar fainii laa agni cankum min allahi shaya naftiina naar ka badbaadiya ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxba idinka tari maayo cabaas buu rasuulku alayh reer bani cabdilmuطalib buu haddana sidaa ku yidhi wuu soo daadegayo cabaas buu sidaa ku yihi rasuulka adeerkii oo min ashrafi naasi nasabana safiya camatu rasuuli illaah ayoo zubayr hooyadiia zubayr ibnu cawaam ayuu rasuulku haddana sidaa ku yidhi waa soo daadegay o aqrabu nnaasi ilayhi wa axabuhum ilayh dadkii rasuulka qaraabadiisa ahaa qofkii ugu dhowaa ee uu ugu jeclaa qaraabadiisa min qaraabati marka saa le waxaan ka ixtiraazayaa maxabadu rasuulku jeclaa caaisha radia allahu canha iyo abubakr radia allahu canh dadkii qaraabadiisa ahaa rasuulku wuxuu u jeclaa faatima radia allahu canha dad waxa weeyaan sihir uu isu keeniyo arrimo kale ka hadli mayno ayuu rasuulku la hadlo uhi faatimay waxaad doonayso maalkaan hayo iga weydiiso laa ugni canki min allahi shaya macanaa inaad ina muxamed oo rasuulkii ilaahay inantiisii inaad tahay ina muxamed rasuulilaahi inaad tahay meel ku gaadhi maysa maalkaygan wax kaa siin karaa laakiin abtirsashadaad igu abtirsanayso waxba ku heli maysid yowma alqiyaama man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu waxaan markaa waxba aan tarahayn yowma alqiyaama oo maalinta adag ee baahiduna ay daran tahay maxaad kaga faani doonta laa yastaxiqu an taftakhira bidalik inaad ku faanto taasi mid mudan ma ah iyo inay kibir sababkuugu noqoto oo dadka aad iskaga sarraysiiso markaa camalka saalixa ah iyo iimaanka qofka ilaahay u dhowaynaya jannada inuu galo sabab u noqonaya waa in kaa lagu dadaalo oo laga mid noqdo kuwa ilaahay u ihi waasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun meed qur-aan ku aragtay ama sunnada reer hebel baa ilaahay u dhow ama ina hebel baa ilaahay u dhow wsaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun waa kuwii farallada la yimi muxaramaadka ka tegey sunnayaashoo dhan ku dadaalay makruuhaadka iska ilaaliy haaulaai hum asaabiquun wsaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun ayna manziluhum fii jannaati naciim macnaa jannooyin nicam fara badan ee ay yaaliin ayaa kuwaasi ay gelayaan asaabiquun ilahay kuwaasi haynagu daro wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allah calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira